halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika magaalooyinka ku yaala iyo barta internetka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
galab wanaagsan iyo ciid mubaarak dhammaantiinba meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan waa sabti lix iyo labaatanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayn idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida muftiga ugu weyn sacuudiga sheekh cabdulcasiis al sheekh oo sheegay in shilkii ka dhacay xajka ee boqolaalka qof ay ku dhinteen uu ahaa mid rabaani ah oo bani aadam aan lagu eedayn karin qodobada kale ee idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo diiday go'aanka guddoomiyaha baarlamaanku uu ku soo afjaray mooshinkaasi
waxaa kaloon idiin haynaa
hannuwan gurxamaya sidaa argantaa halqaba geedugaalawaayaan marbaa geesuroora
waa heesaha aan idinku hayno barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha oo aad goor dhow maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo socda marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
qarax miino oo sababay dhimashada laba carruur ah iyo dhaawaca saddex ruux oo kale ayaa goordhoweyd ka dhacay magaalada kismaayo qaraxa ayaa ka dhacay maqaaxi ku taalla xaruntii caymiska ee magaalada kismaayo halkaasi oo xilligii qaraxa uu dhacayay ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan saraakiisha ciidamada jubbaland sida ay goob joogayaal v o a u xaqiijiyeen laba carruur ah oo isla dhashay ayaa ku geeriyooday qaraxaas halka aabbaha carruurta oo ka tirsan saraakiisha ciidamada jubbaland uu ku dhaawacmay iyo laba qof oo kale oo rayd ah carruurta qaraxa ku geeriyootay ayaa ahaa labo da' ahaan isku xiga saddex sano jir iyo afar sano jir kala ahaa da'dooda markii la qiyaasay sarkaalka dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa mahad gaarane bu'aale
dalka switzerlan ayaa baaris dembiyeed ku bilaabay madaxa ururka kubadda cagta adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo fifa seblata hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay xafiiska xeraalyaha guud ee switzerlan oo sheegay in baaristan lagu samaynayo seblater lagu eegayo suurtagalnimada inuu musuq maasuqay lacagta fifa ama uu ururka si aan sharci ahayn u maamulay xafiiskan ayaa sheegay jimcihii shalay in baaris ay ku sameeyeen xafiiska blater ayna la wareegeen macluumaadkii ku jiray kombyuutarada xafiiska iyo dukumentiyo baaristan muhiim u ah hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo baaris guud ay ku socoto fifa oo lagu haysto wax isdabamarin master blata oo sagaaliyo toddobaatan sana jir ah ayaa horey ugu dhawaaqay inuu isu casili doono bisha februari sababo la xiriira musuq maasuq horey loogu eedeeyey saraakiil sarsare oo ka mid ah ururka fifa waxaa la filayaa in ay kulan yeeshaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed javad zariif kulankooda ayaa la filayaa inay labada hogaamiye kaga wada hadlaan hirgelinta heshiiskii hubka nukliyeerka ee dalka iiraan lala gaadhay iyo weliba arrinta dalka syriya ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan dhinaca siyaasadda wendy sherman ayaa sheegtay in heshiisku uu xilligan u muuqdo inuu yahay mid dhab ah sherman ayaa sidoo kale sheegtay in arrinta dalka syriya ay noqon doonto qodob hadheeya kulanka golaha guud ee qaramada midoobay islamarkaana ay suuragal tahay in ay ka wada hadlaan labada wasiir marka ay kulmaan
ra-iisul wasaaraha sloveniya ayaa u sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york dalkan maraykanka in mushkiladda muhaajiriinta ee ka oogan yurub ay tahay mid u baahan tallaabo caalami ah oo deg dega oo wax looga qabto waxaa sababta wuxuuna sheegay inay tahay waajib in la eego sababta waxa u ah in dadkun ay ka soo cararaan waddamadii ay ku dhasheen miro sesa oo ayaa sheegay jimcihii shalay in dalkiisa sloveniya iyo waddamo kale oo reer yuruba ay isku dayayaan inay muhaajiriinta u wajahaan si midaysan oo ay dhowrayaan sharafta bani aadnimo laakiin aysan iska indhatiri karin buu yidhi ammaankooda dalka kroeshiya ayaa xiiraaddii ka qaaday xadka uu la wadaago serbiya qiyaastii lixdan kun oo qof oo ka soo cararaya colaad iyo saboolnimo dalal ku yaala bariga dhexe iyo afrika ayaa gaaray kroeshiya maalmihii ugu dambeeyey kuwa oo ka gelayay dhinaca xadka dalka dariska la ah ee serbiya midooda yurub ayaa sheegay in mushkiladda qaxootiga iyo muhaajiriinta ay tahay mid caalami ah oo u baahan in beesha caalamku ay si midaysan wax uga qabato
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a iyadoo ay sii socdaan dhaleecaynta dowladda sacuudiga uga imanaysa caalamka ee ku aadan sida ay u maaraysay xajka sanadkan iyo shilkii xajka ka dhacay ee ay ku dhinteen in ka badan toddoba boqol oo xuji ah ayaa muftiga ugu weyn sacuudiga sheekh cabdicasiis aala sheekh ayaa wuxuu sheegay in shilkaasi uu ahaa mid rabbaani ah oo aan bini aadan lagu eedayn karin dowladda sacuudiga ayaa qaar ka mid ah xujayda sanadkan ku eedeysay shilkaasi kadib markii sida ay sheegtay xujaydu ay iska indhatireen shuruucda kala hagista xujayda ee marista wadooyinka xajka waryaheena maxamed colaad xasan oo istuudiyaha ila jooga ayaa warbixin kooban arintaasi nooga haya mahadsanid ismaaciil shilkan ka dhacay xajka khamiistii lasoo dhaafay ayaa dhaliyey murugo ku baahsan dunida muslimka dhowr ka mida wadamada afrika ayaa xaqiijiyey inay dad uga dhinteen xajka sidoo kale waxaa muwaadiniin uga dhintay shilkan xaqiijiyey dalal ay ka mid yihiin indiya bakistan indonesia netherland soomaaliya masar morocco iyo dalal kale wadamada islaamka qaarkoodna waxayba cambaareen kala duldhaceen boqortooyada sacuudi arabiya saraakiisha sacuudiga ayaa beeniyey warar sheegaya in isbuurashadu ay timid kadib markii boolisku ay xireen qaar ka mida wadooyinka mina oo uu booqanayay dhaxal sugaha boqortooyada amiir moxamed bin salmaan al sacuud iyo wafdi uu hogaaminayay oo isugu jiray ilaalo iyo marti asxaabtiisa ka mida oo gaarayay saddex boqol iyo konton qof warkan wuu qoray wargeyska maalinlaha ah ee afka carabiga ku soo baxa ee aldiyaar ayaa lagu sheegay in amiirka uu tegayey minaha si uu ula kulmo aabihii waxaana shilkan uu dhacay sida wargeysku uu sheegay markii wadahadal waddo hal jiho oo qura loo maro loo ogolaaday wafdiga boqorka inay jihada kale u maraan wadaadka ugu weyn sacuudiga sheekh cabdulcasiis al sheekh ayaa sheegay in shilka ka dhacay xajka uu ahaa mid rabbaani ah oo bani aadam aan lagu eedeyn karin wuxuuna ugu baaqay xujayda inay u hoggaansamaan amarada adeegayaasha xajka wuxuu u sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee sacuudiga dhaxal sugaha boqortooyada moxamed bin nayif in isaga aan lagu eedeyn karin musiibadan ka dhacday sacuudi arabiya shalayna wasiirka caafimaadka sacuudiga khaalid al faalix ayaa ku eedeeyey qaar ka mid a xujayda inay iska dhaqaaqeen iyagoo aan raaceen awaamiirta maamulayaasha xajka sidaana iyagoo hirarah ay isbuurteen dadka wax ka sheega habdhaqanka boqortooyada ayaa u arka hadalkan iskuday ay boqortooyadu ku doonayso inay kaga gelgelato waajibaadka ama wejigabaxa ka soo wajahaya shilkan oo ka dhacay goobta ugu barakaysan muslimiinta dunida oo qoyska boqortooyaduna uu qaaday mas-uuliyadda maamulkeeda iyo badqabka xujayda gudanaysa waajibaadka xajka sanadkiiba mar sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee sacuudiga sanadka waxaa xajka tegay muslimiin ka badan laba milyan oo qof oo ka kala tegay daafaha dunida taasoo ka dhigan in shil kasta oo noocana oo ay dad ku dhintaan uu taabto guud ahaan dunida muslimka gaar ahaan wadamada ay dadka xujayda ah kasoo kala jeedaan boqol kow iyo soddon ka mid a xujayada dhimatay ayaa waxay ka soo jeedaan dalka iraan oo ay sacuudiga si weyn isugu hayaan siyaasadda gobolka madaxda tehraan ayaa sheegay in sacuudiga uusan awood u lahayn inuu maareeyo arrimaha xajka waxaana ka mid a shiiqa ugu weyn dalka iiraan ayatollah oo sheegay in sacuudiga ay ku guuldaraysteen ra-iisul wasaarihii hore ee ciraaq nuuri almaliki oo ay xulafo dhow yihiin iiraan oo cadaawad kala dhexayso sacuudiga ayaa isna sheegay in sacuudiga uu ku guuldaraystay mas-uuliyiin mas-uuliyaddii uu qaaday guud ahaan muslimiinta wuxuuna soo jeediyey in maamulka goobaha barakaysan ee maka iyo madiine lagu wareejiyo ururka iskaashiga islaamka oo ah ururka ugu weyn ee dunida muslimka laakiin hadal noocaasi oo ka soo yeera iiraan haddii uu xitaa saameyn ku yeelan lahaa dunida islaamka waxaa barbar waxaa barkumataal ka dhigaya cadaawadda kala dhexaysa sacuudiga iyo kasokow kasokow toddobada boqol ee qof ee ku dhintay isbuurashada ka dhacday xajka waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan siddeed boqol iyo lixdan xaaji oo kale shilkan ayaa dhacay xilli xujayadu ay marayeen meel isgoysa oo ku taala deegaanka mina oo dhowr kilomitir dhinaca bari ka xigta maka iyagoo kusii jeeday gudashada shaydaan tuurka buundada jamaraad isagoo ka hadlayey shalay magaalada new york ayaa wadaadka ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga bob francis wuxuu sheegay inuu aad uga murugooday shilkan ka dhacay sacuudi arabiya isagoo sheegay inuu xanuunkan la qaybsanayo muslimiinta xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimuon iyo dowladda maraykanka ayaa iyana si tacsi u diray dadkii ku dhintay shilkaasi qoyska qoysaskooda iyo eheladooda caafimaadna u rajeeyey kuwii ku dhaawacmay maalmo ka hor intuusan bilaaban xajka ayaa weysh ku soo dumay masjidka xaramka waxaa ku dhintay dad ka badan boqol qof oo ay ku jireen ajnebi fara badan aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoola socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadii xajka ka dhacday ee dadka toddoba boqol ka badan ay ku dhinteen
halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o toos idinkaga imaanaysa magaalada washington qaar ka mid a xildhibaanada mooshinka ka gudbiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa diiday oo ka hor yimid go-aanka ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka ee uu ku sheegay in lasoo afjaray mooshinkaasi madaxweynaha laga keenay islamarkaana loo gudbay heer wadahadal ah guddoomiyaha waxa uu ku baaqay in la iskugu yimaado wadahadallo arrintan lagu xalinayo oo dhacaya toddobada oktoobar ee bisha soo socota waxaana uu sheegay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba ay kasoo qeybgeli doonaan xildhibaan cabdulaahi jaamac oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka gudbiya ayaa go-aankan guddoomiyaha sharci darro ku tilmaamay haruun macruuf ayuu qadka teleefonka ugu waramay
go-aanka guddoomiyaha baarlamaanka ee shan iyo labaatanka sebtembar soo baxay waxaan u arkaa in khaladaad ku jiro khaladaadkaasina run ahaantii guddoomiyaha waxaa muuqanaysa in ay iska hor imaanayaan qoraaladii afartan iyo shan cisho uu bixinayay iyo midka hadda o waxay ahayd in xal laga gaaro arrimahaas ee mooshinka ku xusnaa arrimaha mooshinka ku xusnaa arriman xildhibaanada ay leeyihiin ma aha waa arriman ummadda soomaaliyeed leedahay wey wax badan oo dalka ka baabsanaa ayaa lagu xisaabtamay oo meesha lagu dhigay waxay ka hordegaysaa in arrintii wadahadalka ahayd ayay dhaawacaysaa waay aynu kala saarno wadahadalka waynu iman doonaa bal horta mooshinka wax yaraan ka hadalno arinta ku saabsanayd mooshinka guddoomiyuhu laba qodob buu adeegsanayaa oo guddoomiyuhu qodob waxa weeyaan uu adeegsanayo oo uu leeyahay waa lasoo afjar uu yihi mooshinkii sababtoo buu yihi intii ay socotay wadaxaajoodka wadahadal raadinta ayaa xildhibaanada qaarkood iyadoon la qasbin ay iskood u sheegeen inaysan tuhmada sida loo dhigay aysan ahayn qaarkood waxay sheegeen in aragtidooda iyo walaacooda muddo hore ay bixiyeen laakiin si kale loo isticmaalo arrintoodii kadibna aan lala socodsiinin go-aankii ugu dambeeyey ta kale waxa uu sheegay arrintii ku saabsaneed khayaanada qaran ee madaxweynaha ka dhanka ah inaysan waafaqsanayn xeerka ciqaabta soomaaliya marka arrin sharciya iyo dhinac siyaasad labadaba way ku jirtaa maxaad ka qabtaan labada hore oo ku saabsan xildhibaanada cabashada meeshaan wax ka qoray mooshinka oo cabashada bixiyo oo uu leeyahay guddoomiyuhu waktigeedii wakti aan ahayn baa la geeyey iyo arrintaa ku saabsan arrimahaas xeer hoosaadka baarlamaanka ayaa sheegaya qodobkiisa toddobaatan iyo shanaad xeer xeer hoosaadka baarlamaanku wuxuu sheegayaa mar haddii xildhibaanku uu mooshin qoro oo ra'yigiisa bixiyo inuu uga bixi karo keliya markii codka la keeno codkaasna inuu ra'yigiisa ku bedeli karo inta ka horeysa xeer hoosaadku waa mamnuucaya wax isbedela in la sameeyo taas marka sax ma aha waxa kuusoo hartay midda khiyaamada qaran oo xeerka ciqaabeed arrintaas arrin sharciga weeye arrin maxkamaduhu maxkamaddu ay ka runtii leedahay weeye sinaba guddoomiyuhu male inuu arrintaas jiro isagu waa guddoomiye waa afhayeen baarlamaan maxkamad ma aha maxkamadda marka la geeyo ayaa maxkamadda waxay dhihi kartaa xeerkaas arrintaasi ma waafaqsana ama waxayba kulligiisba ay oran kartaa waxa lagu qoray meeshaani ma mudna in lagu eedeeyo madaxweynaha arrintii marka shaqadii maxkamadda lahayd ma qaban karo guddoomiyuhu sharciguna u saamixi maayo waa gartay laakiin arrintu laba arrimood bay kusoo ururaysaa wadahadalka waad ogoshiin toddobada bisha loo ballamay in la wada hadlo arrinta ku saabsan inaad mooshinkii ka laabataan idinkoo marxaladda waddanka fiirinaya siduu guddoomiyuhu u dhigay idinkoo fiirinaysa in sharciyad ku fadhin siduu guddoomiyuhu u dhigay idinkoo fiirinaya wakhtiga yar ee harsan dhinacaas markaad ka fiirsaan mooshinkii weli ma kusii adkaysanaysaan mise waad ka hadhaysaan markaan runta kuu sheego horta go-aanka ah in wadahadalka lagu sii jiro iyo in laga baxo waxay u taallaa sagaashan iyo saddexda xildhibaan ee qortay mooshinka laakiin waxa weeyaan sida warqadani hadda u qoran tahay haba yaraatee ma aha si aan anagu ka filayna gudoomiyaha inuu u qoro mana aha wax heerqoosaadkeenna iyo sharciga waafaqsanmidna adiga adig go-aankaagu muxuu yahay shakhsiyan maadaama aad ragga ugu cadcad ka mid tahay ee mooshinka wada marka hore shakhsiyan wel waxa ee mooshinka ku yiile wax anagu aan leenahay maaha wax ummadda soomaaliyeed leedahay weeye annaga waxba ka oran lahayn laakiin in gebigeedaba la laalo oo inta ee, ee, ee, la daboolo la yidhaaho waxba kama jiraan ku qancamaya anugu waa gartay laakiin go-aanku markiis hore go-aan ummadda soomaaliya idiin soo gudbisa ma ahayn idinkoo xildhibaano ah ayaa soo gudbiya aftina kama idinaan qaadin dadweynaha marka go-aankiinnii saas ahaa adiga shakhsiyan siiba ma ka haraysaa mise weli waad sii wadaysaa go-aanka in dadku le anagu go-aanka waa soo jeedinay laakiin markaan soo jeedinay ayuu noqday mid ummaddu nala leedahay waayo waxa aan ka hadlayna danaheenna shaksiga ma ah waxaanu ka hadlaynay eh, nabadgelyada waxaanu ka hadlaynay dhaqaalaha si loo maamulay waxaanu ka hadlaynay wax kasta oo ummadda quseeyo cunturaadihii waxaanu ka hadlaynay masiirka ummadda aanu ka hadlaynay waxaanu ka hadlaynay sharci eh, eh, qaldan oo lasoo saaray intaas oo dhan aanu ka hadlaynay mid annaga shaksiyan noo taabanayay oo gaar aan u lahayn ma jirto marka ummadda ayaa iska leh xildhibaankuna ummad dadku ka mas-uul yahay waxaa ku taalla waxaas inaan waxba laga qabanee darishada laga tuuro ma ku qancaysa haddaad leedaha ku qanci maayo waaye su-aal taas wax yar ka duwan haddaan ku weydiiyo dhinacyada soomaalida dowladda federaalka maamul goboleedyada waxay isku wada raaceen een, in sida hadda muuqata waxaa la sameeyey madal wada tashi laakiin waxaynu ognahay oo laysku raacay baarlamaan cusub in lasoo doorto labada kun iyo lix iyo tobanka ee xildhibaanadiinan ka warrama qodobkaasaad u aragtaan waa run afar sano ayaa ka dhammaanaysa xukuumadda iyo baarlamaankaba madaxda danka waxaa loo doortay afar sano baarlamaankana afar sana loo doortay shacabka soomaaliyeed ee sidii ee heshiis ee dastuurka ku taalla oo garowe two markii roadmapka lawada law- ee lagu heshiiyeyna waxa weeye baarlamaankan baarlamaan lasoo doortay baa bedelaya waxa hadda la wadaahi waxa weeye doorashadii hal qof hal cod ma dhici karto odayaashiina waxba soo xulimayaan waxa hadda la wadaahi waa mashruuc mashruucaasina ma aha mashruuc ay soomaalidu leedahay waa mashruuc shisheeye waa mashruuc ay u n-ka iyo dowlado ajnabihii dabada ka riixahayaan waxaan u arkaynaa shacabka soomaaliyeed waxay mudan yihiin inay xildhibaanadan xildhibaanada bedelayaha iyagu soo doortaan laakiin in loo soo xulo oo qaab jacbura wax lagu soo xulo ma aha wax qabta shacabka soomaaliyeed waa ma gartay aha mashruuc qaran waa gartay weli lama sheegin qaabka loo soo xulayo xildhibaanada adigu qaabkee door bidi lahayd in lagu soo doorto xildhibaanada waxaa la yidhi la dheerayn mahayo kow odayna wax soo xuli mayo labo doorashana ma jirto saddexdaaba waa la yidhi waxa meesha ku dadbanay waxa weeye konton qof ha la shiriyo meelaha lagu aruuriyo oo waxa soo doorteen labaatan qof ha la soo aruuriyo toban qof ha la soo aruuriyo konton ha la soo aruuriyo ama- ama- ama ama shan boqol ha la soo aruuriyo intaasoo dhani wax micnaa ay leedahay ma leh haddaan qofkii soomaaliga ahaa ee muwaadinka aan waxba dooranaynin arrinkaasi arrin wax kordhinaya maaha waa arrin aan loo baahnayn sharciyadna kordhin mayo ka weyn midii eh, odayaashu keeneen dalka soomaaliyeedna mugdi buu gelinayaa waxaana soomaaliya halis ugu jirtaa haddii umuurtaas laysku qabsado waana dhici karaysaa in laysku qabsado ama gobolada qaarkood diidaan haddeertaba siday guddiyadaba qaar u diidan yihiin ama arrinta inay soomaaliya mugdi gasho oo dowladda dhexana meesha ka baxdo ciidamo ajnabiaha dalkii ku jira kuwii dariskaa ku jira kuwo kalea ku jira soomaaliya inay mugdi gasho oo ay noqoto gole ay ku hardamaan dowladdii soomaaliyeedna meesha ay ka baxdo dad kalena ay ku hardamaan soomaaliya khatar bay gelaysaa arrinkaas waan ka digaynaa ha- doorashada hal qof hal oda waa in loo halgamaa oo la galaa waa dastuurkan waa in dib loo saxaa sharciga xisbiyada la sameeyaa loo soo tartamaa ee xisbiyada sharcigiisa si degdega hadii loo sameeyo oo xisbiya ay gashaan baarlamaankan hadda jira haddii uu waktigii august two thousand sixteen ka gaarsiin waayo waxa weeyaan waa in dib u dhigid la sameeyaa oo loo diyaar garoobaa waxyaalaha no- naga dhiman in doorasho hal qof hal codgalno waa in loo halgamaa taasaa maslaxada qaranka ku jirta iisug marka waxaa laydin dhihi karaa intaan ajaanibta iyo shisheeyahaba la gaarin baarlamaankii wadanka idinka idinkaa laydin doortay shuruucdii amniga ma aydinaan ansixin shuruucdii federaalka ma aydinaan ansixin shuruucdii doorasho waxaan dhan waxaad samayseen toddobaadyadii lasoo dhaafay saddexdii sanee ka horreysay waxaad qabateen aad bay iska yarayd siyaasad baad ku mashquulseen waad kala qaybsanteen maxaan ku idhaahdaa dowladda iyo golaha wasiirada keliya laguma eedeyn karo iyo ciidamada inay horumar ka sameyn waayeen xasilinta wadanka idinkaa baarlamaanka iyo idinka haddii aad wadanka xasilin weyseen oo shuruucdeedii aad fulin weyseen oo shuruucdeedii aad ansixin weyseen oo siyaasad lagu mashquulo oo mooshinka hadda aan ka waramayno uu ka mid yahay idinku inaad eedda iska bilowdaan sooma dadku saasay ku doodi karaan maxay kula tahay yes haruuno waa lagu doodaya laakiin dooda waa inay micno ku fadhida mooshinada aad arkaysaahi waa wixii la rabay in la saxo wax qaldan hala saxo weeye moshinku ma aha wax kale kormeer buu leeyahay oversight buu leeyahay baarlamaanku kiibaa lagu fulinhaya waxaa kuu soo haray waxyaalaha leedahay dib baa loo dhigay anigu shaksiyan waxaan qabaaba waxyaalihii loo baahnaa ee dastuurku qorahayey in wakti ku filan saddex sano ayaa lasoo waay hataa haddii saddexda sano si xoog xoog badan loo shaqayn lahaa weli waxbaa harsanaan lahaa shaqo aada iyo aada u tiro badan weeye dal ka baxahaya kumeel gaarkii oo dastuurkiisii in la saxa loo baahan yahay oo dadkiisii in dib heshiisiin loo sameeyo loo baahan yahay oo la rabo dowladda inay shaqayso oo la rabo shuruucda xasbiyada in la dejiyo soomaaliya labaa dhowr iyo labaatan sana burbursanay marka arrinkaas markuu yimaado waxa lagu daaweynayaa ma aha in doorasho jacbura la galo waxaa lagu daaweynaya waa shaqada dhiman in la qabto oo doorasho run ah dadka loo hogaamiyo
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdulaahi jaamac oo ka mid ah xildhibaano mooshin ka gudbiya madaxweynaha soomaaliya oo u warramayay waryahayaga haruun macruuf oo washington jooga
dhegaystayaal boggeenna v o a somali com waxaan soo gelinay oo aad ka heli kartaan barnaamij muuqaal ah oo ciidda aan ugu talagalnay waxaana barnaamijkan ka qaybgelaya qaar ka mid ah fanaaniinta ugu caansan gobolka minnesota oo qaadaya heeso kala duwan iyo weliba qaarkood ay yihiin heeso cusub barnaamijkan waxaa daadihinaya wariyaheenna minnesota maxamuud mascade haddaba ha moogaanina in aad barnaamijkan aad ka dhegaysataan ama aad ka booqataan websitekan ku leenahay v o a somali com
waa hagaag dhegaystayaal haatanna waxaa la soo gaaray wakhtiga aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha lahaa hambalyada iyo heesaha cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daan cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaa inoo haya
wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo iyada weli lagu jiro toddobaadkii ciidul udxiyaha bal warqadda ugu horreysa ibraahino warqadda ugu horreysa waxaa inaga soo gaartay xaleimo macalin maxamuud iyo axmed macalin maxamuud iyo muumino macalin maxamuud iyo xuseen macalin maxamuud cabdirashiid macalin maxamuud iyo xabiibo macalin maxamuud iyo xasan macalin maxamuud deeqo macalin maxamuud cabdiraxmaan macalin maxamuud iyo hooyo jamiilo dhammaantoodna waxay joogaan soomaaliya iyo kenya waxayna habali u dirayaan maryan ruun macalin maxamuud iyo waxay yidhaahdeen cali amiin khadar xuseen oo meerkood uu ka dhacay minneapolis iyo hargeysa waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waar ah meerkiinana ha idin horseedo guur qayr qaba aniguna aaminayaan raacinaya warqadan waxay ka timid aabe maxamed cali nuur baashi iyo hooyo haweeyo cilmi cigaal qaran bay ku magac dheer tahay eedo raaxo maxamed macalin iyo eedo mako maxamed macalin iyo eedo safiyo cusmaan ah, madoobow iyo eedo farxiyo cusmaan madoobow waa safiyo cusmaan madoobow iyo farxiyo cusmaan madoobow iyo cabdikariin sheekh xasan ah, teacher ah, awkombe baa la yidhaahdaa iyo sidoo kale mubaarag ah, maslax iyo najmo maxamed cumar iyo cabdikariin maxamed cali najmo maxamed cali iyo cabdiljabaar maxamed cali iyo fadxi maxamed cali cabdiqani maxamed cali iyo sacdiyo aadan cawl iyo muxiyadiin aadan cawl iyo asxaab kaloo fara badan waxaa ku jira siid cali kuukaay maxamed siid cali iyo cali cumar sheekh waa cali amuure iyo mune maxamed cali muna cadey dhammaan waalidiinta baa layidhi iyo ehelada iyo asxaabta aanu soo sheegno oo dhan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad arooso farxad leh u dirayaan wariyay baa layidhi cabdicasiis maxamed cali oo xaaji ku magac dheer iyo marwadiisa uu aadka u jecel yahay xamdi xaaji cabdi warsame waxay ku magac dheer tahay xariiri oo waxaa layidhi habeennimadii khamiista sagaal iyo waa toddobiyo tobanka bishan aynu ku jirno sebtembar sanadkan laba kun shan iyo tobanka ku aqalgalay degmada waaberi ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin aqalgalkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waara ee wanaagsanaada ubad wanaagsanna lagu kala helo aamiin heesta ugu horreysa dhida ciyaareenna waa suleekha waxaa wadajir ugu luqeynaya caashe cabdow iyo xuseen sudaani
أبيت ليلى أبيت ليلى ليالي
يا جميلة أبيت ليلى أبيت ليلى مياري طويلة
inti gabar suleeqa soomaali joogto inti gabar suleeqa soomaali joogtanha kaa socday safiyoy inti kale saluuge inay yahay sinaantiyo saaqaadka kaaga surankaa taraysaba isha kulu salgaare inay yahay sinaantiyo saanqaadka kaaga surankaad maraysaba isha kuusan gaarin cabdu yaa jamiila abiitu layla abiitu layla ayaali tawiila मेरी मोहब्बत जवारा है जवारा है जवारा है
aye ibrahim heestan bal wax ka dhe يا سلام ميري محبتك جواره aye الدنيا جميلة ليالى طويلة.
الدنيا جميلة ليالي طويلة waa garta maxaa loola jeedaa
وأف صومالي يو هندي اسكجرة marka heestani een, ah, waa hees cajiiba aada iyo aad walow Mag- anigu xusuus weyn bay igu reebtay oo waxay xasuusinaysaa waagaan dhalid ahaa oo filimada hindiga aan geli jiray oo jacayl jacaylka iyo amoora amooraha iyo adaan gacanta iga qabo jiljileeca badan uu ka muuqda codadkoodana waxaa moodaa inuu cod hindi hindi buu egaa laba cod oo khafiifa marka aad, waxaad aad.
moodaa hindi af soomaali ku heesaysoo kale aada iyo aad waa loo xulo waa laisku aadiyey malaha halkaas abwaan baa ka shaqaystay dhinacii waraaqaha mar kale haddaan jalleecno warqad aad u gaaban baan gacantayda ku soo dhacday waxaana ka timid waxaa layidhi tahniyad meher waxaa diraya dhammaan reer isaaq aadan oo kalaha baa layidhi xasan isaaq iyo xaaskiisa iyo xaawo isxaaq iyo asl isxaaq iyo cabdulaahi isxaaq iyo aadan isxaaq iyo sidoo kale cabdilcasiis cabdiraxmaan xubey iyo maxamed khaliif cumar iyo injineer borow iyo blaag dhagaxley baa la yidhi iyo nasre cismaan nasrakiin waa nasre cismaan nasrakiin jacfar baa layidhi dhammaan asxaabtan waxay tahaniyad meher u dirayaan shariif cusmaan oo ku magac dheer baa la yidhi molto iyo afadiisa mako xuseen oo meherkoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaan leenahay bay yidhahdeen allah ha ka dhigo kuwii guurkooda uu soo degdego ubad kheyr qabana kala hela aamiin aymin ayaan leenahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdiweli yaxye ciise iyo aadan cali isaaq xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen aamine cali isaaq iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda iyo caruurtooda iyo safiya ismaaciil isaaq iyo saygeeda iyo faadumo aadan baraka saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen yaxye xasan xuseen iyo cali xasan xuseen iyo awyaal xasan isaaq ismaaciil isaaq iyo mustafa ibraahim nuur iyo isaaq aadan baraka iyo waxay yidhaahdeen ayayo awliyo aadan baraka iyo ayayo xabiibo aadan baraka iyo ayayo maryan aadan baraka iyo ayayo xabiibo cali iyo ayayo farxiyo cabdiraxmaan baraka dadkaasi waxa ay joogaan bay yidhaahdeen soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba iyo heestanba ay gaarsiiyaan aabe maxamed cali isaaq iyo hooyo nuurto isaaq aadan baraka oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen bardaale gobolka bay waxayna leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey sacad maxamed cali waxaan leenahay sacad soo barbaar allah kaa dhigo kii weynaada oo waalidkii anfaca aaminayna anigun raacinaya warqadan waa dhambaal aroosa waxaana diraya hooyo hindo cabdulaahi axmed iyo habaryar fadxi cabdulaahi axmed iyo cabdi cabdiraxmaan faarax iyo amiin cabdulaahi faarax iyo idil cabdulaahi faarax iyo raxmaan cabdulaahi faarax khaalid cabdulaahi faarax iyo maxamed cabdulaahi faarax waa maxamed cabdulaahi maxamed iyo macalin yuusuf maxamed iyo mustaf xuseen iyo shaafici aadan iyo cabdiraxiin maxamed cumar dhammaan reer maxamed aadan iyo dhammaan reer axmed aadan bahal baa layiri iyo dhammaan reer bashiir cabdulaahi dhammaantood waxay dadkaasi kale joogaan baa layidhi soomaaliya ethoobiya kenya iyo maraykanka iyo england iyo turkiga iyo meelo kale indiana way ku jirtaa iyo weliba shiinaha waxay ambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan baa layidhi meherka dhex maray waxay tahniid aroos u dirayaan baa layidhi mudane maxamed cabdulaahi faarax iyo lamaantiisa baa layidhi marwo shukri bashiir cabdulaahi oo meherkoodu uu ka dhacay baa la yidhi magaalada diradhabe ee dalka ethoobiya taarikhdu markay ahayd labaatankii bishan sebtembar ee sanadka laba kun shan iyo tobanka ducada waa xaggiina baa la yidhi arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii khayr leh ee wanaagsan ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray habaryar xaawo maxamed cusmaan iyo ayayo aamino maxamed muumin iyo hooyo zaynab maxamed cusmaan iyo hooyo xaliimo cali maxamed yarow iyo waxay yidhaahdeen abowe ismaaciil yuusuf abshir oo ciilow ku magac dheer iyo xaaskiisa iyo xuseen yuusuf abshir iyo deeqo yuusuf abshir iyo abshir yuusuf abshir iyo maxamed yuusuf abshir iyo awowe cali yuusuf abshir iyo waxay yidhahdeen dhammaanba reer yuusuf abshir iyo cabdikhafaar cabdiraxmaan maxamed iyo xaaskiisa madiino axmed maxamed la jecel maxamed deeq cali cabdulle iyo hibo cali cabdulle iyo dhammaan reer cali cabdulle iyo habaryeer xaliimo cali maxamed yarow iyo yuusuf mary cabdi oo u k loo yaqaano iyo dhammaanba reer waxa ay yidhaahdeen half london axmed ibraahim nuur axmed jesto dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin taanigeed inay gaarsiiyaan xasan yuusuf abshir iyo deeqo cabdi faarax deeqoluul oo ku aqalgalay muqdisho gaar ahaan degmada xamir weyne waxayna leeyihin ducada xaggeena waaye waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii isku waara ubad kheyr qaban oo eebba kala siiyo aniguna aamiin ayaan raacinayaa haddaan bal heesta xigta ibraahin oo markana noo soo qabto waa heesta halkudhageedu yahay masayr waxaa ku luqeynaysa weliba fanaanada aad inta badan aada u dhegaysata ibraahin oo bulqiyaas
fanaaniin badan baa la dhegeystaaye caashay ba loo soo qabo laakiin fanaanadan dhowr goor inta badan markaan miiskaaga soo agmaro waxaan arkaa adigoo daawanaya nimcayaasin miya
saad u garata adaaba kala yaqaana nimco yaasiin caraale iyo heesta masayr markana kusoo dhowaada
I don't wanna
yaa salaam inaad iga maaranto beryahan guur maagan tahay ayaan maqlay sheekada ee nafteedu la maagantee muxuu xaalkaagu yahay
inaan maryaha tuuro masayro miyaa Ay, rabtaan way weliba raacay cod jilcan ku leedahay
waxay weliba leedahay nimcyaa siin inaad mar- inaad maryaha tuuro masayro miyaad rabtaa Haye, Had- haddii lagaa daldoorsado inaad masayrto maryaha tuurto in kale ibraahim yaa u baxaba marka caashay waxaad iska rabtiin in eh, la idinku keli ahaado oo idinka aad eh, fiirisaan bal hadda shaarkaad gashtaan arkay halkan soo istaag
ibraahimow een, malaha dhegeystayaasha ka jawaabi kara taas dhegeystayaasha inay kuu jawaabaan jeclaan lahaa laakiin mar hadda anigu halkaa fadhiyo een, waxaan aad ula yaabaa ragga markay guurka iyo ka hadlaan ilaahay afar buu noo baneeyey ilaahay afar buu kuu baneeyey laakiin waxaan aad ula yaabaa marka aayadaha qur-aanka aad qaarna ka soo qaadataan qaarna aad ka tagtaan haddii aayadaasi aad afarta ku banaysataan ee ilaahay idinkugu baneeyey aad sii dhammaystiri lahaydeen mid unbaad ku ekaan lahaydeen
marasho iyo masruuf ka badan maa rabtaa adig marka marka haddii tabarteeda aad leedihiin laydimaba diidan horta bal tabartii yeesha badanaa cuntay meelaha seexta haddii lagu seexa waxaa kale rabtaa ibraahim waa tahay bal dhinaca waraaqaha ma dhinacaaga ama soo dhinacayga waa dhinacayga waxaan ka helnay cusmaan qadar iyo cabdulqaadir qadar iyo aadan qadar iyo axmed yaasin qadar iyo cabdulaahi qadar iyo cabdishakuur qadar iyo fu'aad cabdikariim iyo sahar xasan yuusuf iyo maxamed xasan yuusuf iyo saalim cali quslaye iyo cabdisalaan xasan katiib iyo waxay yidhaahdeen saciid sitaaj xuseen iyo asxaabta waxaana ay joogaan maraykanka ethoobiya iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba iyo heestanba ay gaarsiiyaan cali amiin qadar xuseen iyo marwadiisa maryan ruun macalin maxamuud oo meerkood uu ka dhacay bay yidhahdeen minneabolis iyo hargeysa waxayna leeyihiin guur qeyr qaba ayaan eebeeda kaga baraynaa iyo nolol raaxo badan oo aad ku waartaan aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid ah, cabdikhaaliq kuulow cismaan iyo labadiisa marow baa la yiri jaaliyo isxaaq yuusuf aadan iyo muslimo cali bilday iyo sidoo kale khaalid cabdikhaaliq kuulow cismaan iyo sidoo kale baa la yiri mujaalidiin isxaaq yuusuf waa mujaalidiin waa garto magacyada igu cusub waa magaca hore iyo soo marinba waa tahay iyo sidoo kale sadhaar isxaaq yuusuf aadan iyo cabdidaahir maxamuud maxamed iyo cabdifataax cabdiraxmaan macalin oo loo yaqaana baa layidhi isku aamow iyo doctor yaasiin yuusuf hiiraale iyo tayaar isxaaq xasan iyo maxamuud macalin ibraahim iyo sidoo kale maahido bashiir cismaan dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahaniyada hoosu dirayaan cabdixamiid kuulow cismaan iyo maymuuno maxamed cumar arooskoodu ka dhacay tuulada baa la yidhi abrana waa tul ibra oo u dhow baa la yidhi degmada berdaale dadkaasina waxay kala joogaan tahaniyada diraya muqdisho baydhabo garowe hargeysa iyo south africa taariikhdu aroosku dhacayna waxaa la yidhi waxay ahayd sideed iyo tobankii bishan aan ku jirno sebtembar ee sanadka laba kun shan iyo toban waxaanay leeyihiin allah ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kalana hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamin aamin ayaan leenahay dhinacii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhinacii heesaha banaadiriga ayaan aadaynaa dhexda hala dhuuqsado kobaana hala siibo
waad igu saaqde igu saaqde suuradda markiin arka jecel igu saaqme waad igu saaqde igu saaqme suuradda markiin arka jecel igu saaqme sababtaadi waaye wixisaan yeele alla seexan waaye sababtaadi waaye wixisaan yeele alla seexan waaye
sirwalaal sameeyo si xuna u dambayse surunkii qiyaama su'aalahay
sariigii samaaniyo kii sabaroo lahaade samawada sidiiro masarkiisaaye
Surka lega goe, lega goe, sepo mari mana, surka lega goe. Surka lega goe, lega goe, sepo mari mana, surka lega goe. waa kula socdaae kaaseexa maahe kaaseexa maahe waa kula socdaae kaaseexa maahe kaaseexa maahe
sariigiisa maani kiisa waroo lahaade samawada sidiiro sariisaaye
sir walaal sameeyo si xunaw dambayse surunkii qiyaama la su'aalahay yaa salaam heestaasi banaadiriga waxaan filayaa dhammaantiinba dhegeystaan inaad ka hesheen intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinaca warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasha dhambaalla fara badan ayaa xaggayga dhooban bal midda ugu horreysaan soo qabto waxa ay ka timid adeer cabdi maxamuud wehliye waa qoorleex iyo adeer ibraahim maxamuud wehliye raaxeeye yuusuf maxamuud wehliye aabe cali muudde warsame iyo hooyo soo cali muudde iyo hooyo ruqiyo maxamed ah, geeda qorow iyo sidoo kale hooyo faadime cabdi maxamuud iyo maxamed aadan jeemis wuxuu ku magac dheeryahay maxamed soomaali iyo cabdiraxmaan aadan jeemis iyo maxamed cali muudde iyo xaaskiisa iqra cali jiisow iyo caruurtooda baa la yiri iyo sidoo kale cabdirasaaq cali muudde iyo firdowso aadan jeemis dhammaan dadkani waxay tahaniyad meher u dirayaan cabdirasaaq aadan jeemis iyo hani cali muudde oo meherkoodu ka dhacay hotel xayaat magaalada muqdisho waxay leeyihiin meherkaasi waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii horseeda aqalgal wanaagsan oo waara ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray yuusuf cabdulaahi garyare iyo waxay yidhahdeen raxmo cabdulaahi garyare iyo khadiijo cabdulaahi garyare iyo nuurto cabdulaahi garyare iyo maxamed cabdulaahi garyare iyo xaawo eenow iimaan iyo caaisha axmed iyo waxay yidhahdeen aamino nuur abafay iyo hooyo faaduma aadan iyo waxay yidhahdeen xaawo ismaaciil cabdalla iyo zahra maxamuud qujufey iyo laki maxamed xaashi iyo waxay yidhahdeen cabdinaasir maxamed xaashi iyo xaawo xasan maxamed iyo farxiyo maxamuud qujufey iyo cabdicasiis cabdirashiid cabdilatiif waxa ay joogaan dharkenley magaalada muqdisho hargeysa eriterea iyo degmada jalalaqsi waxaana jecelyihiin dhammaantood inay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan cabdilmajiid ibraahim xaashi iyo fartuun cabdulaahi garyare oo waxay yidhaahdeen arooskoodu uu ka dhacay degmada dharkenley magaalada muqdisho waxayna leeyihiin guurkiina guur kheyr qaba inuu eebba ka dhigo ayaan idinkugu ducaynaynaa aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa diraya cabdixakiin waa waa cabdixakiin ibraahim xaashi iyo cabdifataax ibraahim xaashi waa dhammaan ilmo ibraahim xaashi cabdiqani ay ku jiraan maxamed hani xanaan iyo ruqoyo dhammaantood waa ilmo ibraahim xaashi iyo sidoo kale adeer yaasiin xaashi xuubey iyo adeer faysal xaashi xuubey iyo cumar xaashi xuubey muuse xaashi xuubey eedo ayaan xaashi xuubey iyo eedo kayf xaashi xuubey iyo sidoo kale eedo deeqo xaashi xubay iyo hooyo istaahil cabdi gacal iyo habo baa la yidhi maryan cabdi gacal iyo xaali cabdi gacal iyo anas cabdi gacal iyo anise cabdi gacal iyo ayuub iyo sidoo kale ashraf oo dhammaantood ilmo cabdi gacal waxay ambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska baa la yidhi cabdulmajiid ibraahim xaashi iyo aroosada fartuun cabdulaahi garyare oo ka dhacay magaalada muqdisho degmada dhaarkinley suuqyaraha baa la yiri jimcihii aanu soo dhaafnay ee sideed iyo tobankii bishan aynu ku jirno ee sagaalaad sanadka laba kun shan iyo tobanka waxay leeyihiin ducada waa dhankiina waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi inuu noqdo midkii ubad kheyr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer cabdi maxamuud wehliye qorleex iyo waxay yidhahdeen adeer ibraahim maxamuud wehliye raaxaye iyo yuusuf maxamuud wehliye iyo aabe cali muude warsame iyo hooyo ruqyo maxamed geedqorow iyo hooyo faaduma cabdi maxamuud iyo maxamed aadan jemes maxamed soomaali iyo cabdiraxmaan aadan jemes iyo maxamed cali muude iyo waxa ay yidhaahdeen xaaskiisa iyo maxamed cali muude iyo xaaskiisa iqra cali jisow iyo caruurtooda cabdirasaaq cali muude iyo farduusa aadan jemes dhammaan dadkaasna waxay jeclihiin inay taanayd kaliya laaba ay gaarsiiyaan cabdirasaaq aadan jemes iyo waxay yidhahdeen hane cali mudde oo meherkooda uu ka dhacay hoteelka xayaat magaalada muqdisho waxayna leeyihiin guur qarqaba ha idin horseeda meherkiina aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan gacanteeda ugu dambeeyana waxa uu ka yimid dhammaan v o a islaamintiin baa layidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijkan idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen aniga oo ah baa la yidhi xasan nuur cabdi xaashi waxaan halkan tahanid uga dirayaa buu yidhi ballaaran walaashay xaliimo cabdi xaashi iyo seegeeda jamaal sheekh cabdishakuur oo wiil ugu dhashay magaalada dhuusamareeb siddeed iyo tobankii bishan waxaana loo bixiyey buu yidhi yunis jamaal sheekh cabdishakuur waxaan leeyahay buu yidhi abti soo barbaaroo noqo kii weynaadee wanaagsanaada ee si wanaagsan usoo barbaar aamiin heesta ugu dambaysa dhegaystayaashana aan usoo qabanayno caasho waa fanaan sidoo kale ibrahim waad si weyn u jeceshaa fanaankani caasho eh, heesaad jeceshahay anaad igu soo riixooysaa maanta
shariif cabdalle xuseen mid ka mid a heesihiisa sida weyn loo jecel yahay weliba f- ereyada iyo laxanka intaba iyo codka lagu qaaday intaba isagaas ku darsaday waana hees aan duugoobin kulleyba anigu mar walba dhegeysigeeda kama daalo ibrahim adna waa ku dartay waa heesta miyaadan ii oonidaas gargaaray ay ku bilaabanaysaaba layska helin aad iyo aad waa codka shariif cabdalle xuseen iyada ayaana dabcan gabagabo u ah barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan kulmi doono toddobaadka dambe waa caashe ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey garabey dhammaantiinba nabadgelya
annuwan gurxamayaa sidaa argantaa halqaba gedugaalawaayaan marbaa geesuroora annuwan gurxamayaa sidaa argantaa halqaba gedugaalawaayaan marbaa geesuroora nafsi hayga gaadano calafgeediweegaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray gabaldhaciyi waxaa bari guriga aad ku noo howshahay salaantayda gee casiyaadii gacloote gabaldhaciyi waxaa bari gabaldhaciya waa beri guriga aad ku nooshahay salaanteeda geeya si aad iga colootay codkii baxsanaa shariif cabdalla wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii hambalyada heesaha iyo weliba idaacaddeenii waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar anigoo maxamed cala xasan inta aan dib damba kulmin waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.